Kuuriyadu markii dhawaan uu soo sheegay Kaderi degmada Elberde ee gobolka Bakool, wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga hukuumadda federaalk Soomaaliya Axmed Maxamed iyo weliba isu kormeerka saaday goobaha danta guud ee degmada. goobaha muhiimka u wasiiru dowlaha kormeerka saaday weliba hukuumadda isbitaalka degmada Elberde, dugsiga hoose dhexe ee Wees Khaliif, dugsiga sare ee degmada, xarunta biyowka baasboorada iyo elka weyn ee degmada. wasiiru dowlaha kormeerka ku heliyay gudoomiyaha degmada Elberde iyo mas-uuliyiin kale iyo ujeedii ahaa in kurgalowga xaaladaha ku jar horumagon uu soo sidoo kale dadkan uu sila kulmi ku dhugunsadii baahiyaha iyo duruufaha ku jara silindar darigeliya wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda federaalk soomaaliya waana xildhibaan ku tirsan golaha shacabka axmed maxamed yaana ballan qaaday inay dhammaan baahiyaha muhiimkaasi degdegay wadhan uga wada doonaa
waan faraxsanahay xafiiska hay-adda socdaalka iyo bulshadaha degmada ceelberde khaasatan meeshan waxaa loogu talagalay in xuduudda laga kontaroolo waxaa kale oo loogu shaqeeyaa bulshada adeega baasboorka u baahan labadaas shaqoba uu isku qabtaa xafiisku baahiyo badan oo duruufta dalka ka jirta ay keenaysa waa jiraan waxa noogu daran hadda oo aan u baahanay in wax laga qabto oo aan maaragtay aan kugu adkeynayna in aad meel dheer gaarsiiso waxaa ka mid ah kow xafiisku inuu shaqaalo ku filan uusan joogin oo shaqaaluhu ku yaryahay labo inuusan haysan gaadiid ku kontaroolo xuduuddaas baaxadeeda intaa dhan tahay oo afar boqol iyo konton kilomitr oo isku weer ah degmadu ay ku fadhido waxaan u baahanaa inaan gaadiid helo baahiyaha kale sida in maaragtay askar ilaaliso qalabkan iyo systemkan meesha yaallo oo iyadana loo helo aadaan ugu baahannahay baahiyaha qabna intaas bay ay ka mid yihiin si gaara waxaan maaragtay kaaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad booqashada aada noogu timid sidoo kale abaal badan oo xafiiskan aad ku leedahayna waa jiraan oo shaqooyin badan oo hadda ka socdo adiga la-aantaa runtii ma aysan maaragtay qabsoomeen markii aan muqdisho kuugu imid oo aan xafiiska wada tagnay oo madaxdii ugu sarreysay oo agaasimihii markaas joogay axmed saciid aan la kulannay baahiyihii meeshii aan markii aan wadani wax badana wax laga qabtay waxna waa dhiman yihin marka wixii wax laga qabtayna waan kaaga madcelinaa sidii aad noola soo fududeysay wixii hadda maaragtay dhimanna in halkii laga sii tilaabo qaado iyadana aad fariintaa naga geysana aad baan maaragtay aan kugu baraarujinaynaa annagoo og inaad maaragtay qabanayso faris ma aha waa waana waajib ku saaran waana shaqadaada oo maaragtay runtii cidna maanta kuu tilmaami mayso aad baana kugu kalsoonnahay soo dhawow wabilaga tawfiiq ahaan xafiisyada ku shaqalana waan gaadhsiin doonaa ilaah idinkiis waxaan idin farayaa oo aan la doonaya idinkoo shaqaalada idinku yaryahay idinkoo duqo badan qaba dadaalkiina inaad badisaan inaad ilaalisaan qalabka iyo deegaanka inagoo arkaa inuu guriga iyo guud ahaan qalabkuba runta haatii ay la ilaaliyey haddanana waxa weeye hadda waxaad haysataan aydan ilaalinin hadday waxaad haystaan aydan hagaajsanin haddii aydan mas-uuliyad isa saarin waxa weeye duleelku wuu jirahayaa marka kabistii iyo wax idinka dhiman baahiyaha waan gudbinaynaa laakiin ku fara adayga qalabka aad haysataan iyo shaqada intuba shaqada fiican ood qabataan xafiiska idinka sarreeya midda soo jiidanaysa indhihiisa weeye marka khayr baan ii rajeynaya wasalaamu calaykum waxmatullahi barakaatu